بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bacda taxiya alxamdulilah mahadoo dhan ilaahay u sugnaatay mahad bilowgii dhammaad baan lahayn iyo nimcadan maanta aan u fadhino oo aan ku wareejinayno infaaq fii sabiilillaah allihii galladaasna siiyey allahaasaa mahadoo dhan u sugnaatay mahadda alle kadib waxaan u mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadda hadday ahaan lahayd walaayada shabeellada hoose oo waaligeeda ugu horeeyo sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan walaayada degmada baraawe culamaa udiinka ganacsatada odayaasha dhaqanka oo qabaa'ilada soomaaliyeed oo shabeellada hoose degto iclaamka hadday ahaan lahayd alfurqaan hadday ahaan lahayd alkataa'ib oo ah madaalayaasheenna oo itus itaabsiida ah jasaakum allaahu kheyr ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo ka soo qaybgalka xafladdan aada iyo aad ayaan idinku soo dhoweyneynaa waana idinka mahadinaynaa ilaahayna waxaan idinka rajaynaynaa inuu jannatulfardows caalaa idinku bedelo intaa kadib munaasabaddan aan isugu nimid waxaan wareejinaynaa infaaq fii sabiilillaah oo aan hore u ballan qaadnay infaaqiyaan maanta wareejinteeda u joognaa infaaqaasoo ah xoolo nool oo ka kooban shan boqoloo neef oo ari ah toban iyo kow neef oo geel ah intaasaan waxaan ku wareejinaynaa mujaahidiinta waxaan idinla garab taagannahay naf iyo maal iyo carabba inaan diinta ku difaacno garabna waa idiin nahay maantana waxaa arkaysaan xoolaha aan wareejinayno miisaankooda iyo culeyskooda iyo dhallinyaradan iyo odayaashan iyo nuqubadii minta isugu timid oo beesha ka dhalatay oo hubkoodii soo qaadatay oo diyaar u ah inay kitaabka ilaahay difaacdo arrintaasna horaan u ballan qaadnay haddana ballanay naga tahay intay gabar naga dambayso waxaan ballan qaadnay oo haddana sii ballan qaadaynaa inaan kitaabka ilaahay difaacayno intay gabarhba naga nooshahay intaan annaga nool nahay mujaahidiinta waxaan ugu bishaaraynaynaa inaan dhinacayna looga soo dhacaynin mujaahidiinta waxaan ugu bishaaraynaynaa intay naftaan nagu jirto inaan dhinacayna looga soo dhacaynin oo aan difaacayno oo jawaasiista aan soo sheegayno oo wixii ku soo dhex gabanaya aan soo sheegayno oo wixii sixir wata aan soo sheegayno wixii xumaan wata aan soo sheegayno waxoo dhan aan soo sheegayno oo aan macluumaadkood idin soo siinayn haddii ilaahay yidhaahdo dhinacayna laydinka soo dhici maayo waanu ku dadaalaynaa marar badanna waa ballan qaadnay ballantiina waa ka dhabaynay maantana waa u jeedaan waxaan kaloo jaaniskan aan uga faa'iidaysanayaa ani maalin dhoweyd waxaan ka soo qayb galay shirkii dhowaa ee odayaasha kulankii wadatashiga ee odayaasha soomaaliyeed gaar ahaan walaayaadka soomaaliyeed odayaasha muslimiinta ah dadkayga waxaan u soo qaaday bayaankii iyo fadwadii ka soo baxday culimmada rabbaaniyiinta oo boqolka ku dhoweyd bayaankii ay soo saareen iyo fadwadii ayaan idiin soo xambaaray bayaankaas aan idiin soo xambaaray oo anigan aan raalli ka soo noqday aan ku qanacsanahay idinkana markaan aadayo shirkaba aad isagootiseen oo aad igula ballanteen wax walba inaan idiin soo qaado waxaan idiin soo qaaday inaad kitaabka ilaahay aan wada difaacno kitaabka ilaahay aan ku dhaqanno diinta aan baranno dhallinyaradeenna mujaahidiin aan ka dhigno odayaasheenna mujaahidiin aan ka dhigno naf i maal aan garab istaagno maal inaan wareejin doonana meeshaan ku soo sheegay maantana waxaad ka dhabayseen ballantii aan soo qaaday waa ka dhabayseen oo xoolihii haatan ah naftii haatan ah diyaarna waa nahay abuu cubayda waxaan u sheegaynaa seeftaadaan nahay meel alle meeshaa rabtidna geli diyaarna ayaan u nahay xabadda gacantaada ku ridaysaan nahay meel alle meeshaa rabtidna geli diyaaraan u nahay waa naga ballan ilaahayna waxaan ka baryanaa qalbigeenna iyo carabkeenna iyo caloosheena inuu iswaafajiyo diyaar ma u tihiin ballantaas aan soo qaaday ma ila qaadeen ma ila qaadeen ballantaas aan soo qaaday ilaahu markhaati ka noqo gaalo ilaahay wuxuu ugu talagalay inay addoommo noo ahaato waana addoonsanaynaa haddii ilaah yidhahdo waxaan kaloon u sheegayaa ninka la yidhaahdo cabdicasiis lafta gareen iyo kuwan ka hoos shaqeeya ama liibaan ha ahaado guddoomiyaha degmada ama kala dira ha ahaado ama hebel khaldaan ha ahaado ama jinni ha ahaado ama cabdiqaadir cabdow ha ahaado oo suldaan hadda ka sheeganaya meeshaas ama iisheeg kii kale oo xaydar ha ahaado jinni ha ahaado faqi ha ahaado kulligood waxaan u sheegayaa ilaahay u towbadkeena cali siidii gaalka ugu weyn ilaahay u towbadkeena haddaad u towbadkeeni weysaan waa u jeeddaan diyaaraan nahay waana na taqaanaan dad isku qabiilaan nahay waa ogtihiin laakiin annaga muslimiinaan nahay idinkana murtadiin baa tihiin waxaan idinku yeeraynaa inaad gaalnimo ku dhimataan annaga dan nooguma jirto waxaad dan noogu inaad muslimiin muslimnimo aa ku dhimataan waxaan leenahay ilaahay u towbadkeena ka towbadkeena barnaamijyada aad ku jirtaan oo xumaanta ah haddii aad ka towbadkeeni weydaan wallaahi bilaahi tallaahi waa idin imaanaynaa lafahenaan idinku cadaabaynaa godkaad gashaan idinka soo bixinaynaa intay goori goor tahay ka towbadkeena waxaan ku soo gebagabaynayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu deer aarane aafa aan lahayn inuu ilaahay na siiyo ilaahay mandhar barako qaba hana siiyo ilaahay gaalada ha jebiyo gaalada alla ha jebiyo muslimiinta guul allaha siiyo gaalada alla ha jebiyo muslimiinta guul allaha siiyo islaamkeenna iyo diinteenna iyo towxiidkeenna allaha noo barakeeyo iclaamkeenna allaha noo barakeeyo waa ogeydeen annaga been unbaa naloo sheegi jiray haddana waxaan haysanaa wax la yidhaahdo itusi taabsi iclaamkeenna mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay waxaan uga baryaa inuu ilaahay noo barakeeyo umuuradeenna ilaahay ha noo barakeeyo wilaadeenna ilaahay ha noo barakeeyo mujaahidiinta allaha noo barakeeyo cimrigeenna allaha barakeeyo aqligeenna allaha barakeeyo khaatimadeennana shahaado allah noogu khatimo shahaadadeennana tii la aqbalay allaha ka dhigo wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin waala aalihi wasaxbi wasalam